Haweenka Soomaaliyeed ayaa door weyn ka ciyaara horumarinta bulshada iyo dalka iyagoo qabta shaqooyin kala duwan oo muhiim u ah bulshada. Howlaha ay dumarku hayaan ayaa waxaa ka mid ah ka mid noqoshada laamaha amniga, horumarinta nabadda, ganacsiga iyo xalinta khilaafaadka, taasoo ka dhigtay haweenka laf-dhabarta bulshada. Haddaba, Xildhibaan Shire Cabdi Jaamac oo ka mid ah Golaha Wakiilada Jubbaland ayaa haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubbaland bogaadiyay isagoo ku ammaanay shaqooyinka muhiimka ah ee ay u hayaan bulshadooda.
gabdhuhu waxay door weyn ka qaataan dhanka amniga gabdhuhu waxay ku jiraan booliska waxay ku jiraan militariga waxay ku jiraan security-ga waxay ku jiraan dhammaan laamaha dowladda dhan bay ka mid yihiin oo kuwaan hadda daadiyaasha barnaamijka hayadihii wasiiradda haweenka nala joogto gudoomiyaha gobolka eh, degmada nala joogo eh, xildhibaanad baa nala joogto waan ku taageersana dhib ma laha aad baa umahadsantihiin in lagu aad ka hortagtaa shaqaaqooyinka mar walba dhaca xaafadaha ka dhaca ha noqoto dhanka amniga ha noqoto dhanka eh, cadaalad darrada ha noqoto dadka isqaqabsiga ha noqoto dhanka isqaqabsiga qoyska dhexdiisa laftiisa inaad arrimahaasna shaqaaqooyinkaas nooc kasoo dhaca inaad ka hortagtaanna eh, eh, waxaan umaleynaya waan kusoo tababari waan codsanaya Ee, midda kale ka qaybgalka ee, arrimaha siyaasadda laftigeeda dowladda jubbaland ee, horey u ballan qaaday diyaar bay inla tahay ka qaybgalka siyaasadda wa- gabar kasta waxay qaban karto in lagu soo dhaweeyo diyaar bay inla leeyahay hadday noqoto xubnaha dowladda ha- ciidamada dhinac walbaba tan kale waxaan kaloo xoojinayaa in la helo ee, bangi sida een, eh, ibs bank iyo premier bank oo kaleeto iyo amal bank loo leeyahy bangi ay dumarka leeyihiin oo gabdho ay maamulaan oo gabdho madax ka yihiin inaad samaystaan waan codsanaya dowladda